bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin fayl haka dhawaada qodobada warkacadda warson singhayta doorashada manka hoose ee ku darartay magaalada baydhabo oo la gabagabeeye guddiga doorashooyinka dadban ee dalka oo ammaantay qaabka koonfur galbeedan ku darartay doorashada ergadii gobolka shabeellada hoose oo baydhabo kooyanga madaxweynaha soomaaliya oo sheegay etiyoobiya ayaan deemogeela kala hayay dalka soomaaliya dowladda oo ku hadalay musuq maasuqyada ku jiraan doorashada dhaqaale xumo ha wajahday guddiga doorashooyinka maamul goboleedka puntland dowladda soomaaliya shabaab oo ka dagaalameen deegaan ku tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada maraykanka howlgallada ka fuliyayeen soomaaliya oo dhibaatooyin hala daristee akhbaaraadka banaanka waybaa ku mid ahaa dhugunsadayaal turkiga oo shaqada ku dugatay tobn-iyo shan kun oo qofa suuri oo ka go-doonsan dad laka qiyaasii hal milyan iyo weliba maxkamadda masar oo roojiday xukunkii xabsi daa'inka ee maxamed mursi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
talaada ugu taaragdanaya ee danta labaatii lamada bilo tumiyo koowaad sanadka lamada kun tumiyo leta ha ka dhowaada warkii oo fisanga doorashadii geedka ku dareertay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka byway baa geedka hoolka doorashada koonfur galbeed laku dooraday kuraaso beelo shale irdho jiida wacdaan tuni iyo jilibla waybanaa kursigii beelo jilibla an tartamay isgoobo deerow isaaq maxamed sheekh cabdulaahi maxamed xuseen isaaq afraale waybanaa isku kursi an tartamay isgoobo deerow isaaq iyo maxamed sheekh cabdulaahi waybana tartankii labaati ili oodka waa ku qaaday xildhibaankii hore isgoobo deerow isaaqa
bismi illaahi raxmaani raxiim magacayga waa aadan cabdinaasir guddiga doorashooyinka heer federaal natiijada beesha julible ee lixdan iyo sagaalkii kursi ee taalay koonfur galbeed wuxuu u muuqdaa kulankan wuxuu ahaa mid aad u adag dadka dhan wada sugaayeen waxaa ku kala tartamayey maxamed sheekh cabdulaahi iyo isgoowe deerow isaaq codadka ay kala heleen maxamed sheekh cabdulaahi shan iyo labaatan cod isgoowe deerow isaaq labaatan iyo lix cod tirada guud tirada guud tirada guud tirada guud waa koo iyo konton xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha jilible isgoobe deerow isaaq وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يمحل نغي مرقم وريت قد دور الشر سيشرف سليو أنا تنتهي هي محل نغي مرقم لما ما يمحل نغي إرقوين كأو لما ضروا من تتماني أو سيشرف سليو أويين يا محل نغي ما كان ما يفضي ولا لكي محمد شيخ عبد الله كل محمد شيخ عبد الله ولا لكي ما دام حكومة سيسون حالك نغض يا مباهن wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
xildhibaan maxamed xuseen afaraale ayaa u suunaway baa u sahelay soddon iyo afar codda waa koo markii uusa tartanka ka guulaysadii dareenshay usoo ku hadalay
intii goorata intay goornaba hambalyeeye waynu ilaahay ku rajeeyey sanadku sanadse lama kun iyo labaatanka inaynu deerno inay lan walba codsay dhiibadu karo oo ummadda soomaaliyeed lankiyo fadaasa doorati geedka wala bilaawday labaatan konto iyo kow qofood yawal doorati lama kun iyo labaatanka ilaa ku rajeeyey inay arday soomaali weyn wal doorato khaasatan gobolladan soogristi inay yacni dadka mumaathiliintan ee golaha shacabka inay ha dooradaan yaa ilaa ku rajeeyey shacabka soomaaliyeed markastana webaanka baaqay inay nabadda ilaaliyaan nabadda ka dadaalaan cadowgan soo jireenka naqada inay laisku reeba ummadda naynaxaana ee ilaa bandhaafaana balaandhaafaana maalin walba dadgoorayayaan intuu dadka qaban qatalaayaan inay halmeellahan kula rajaysado laisku reebo saynan deegna danahew dalka abaara jarta ilaahay waan ku codsanayaan ku rajayaane inay roobna siiye انت امدو dhibaataysan ilaahay dhibaato dhibaatada ku qaado unuuna arday ilaahay nacmadan haddaanay bilaabatay roobka haddaa bilaawda inay ilaahay nin siyaadiyo inta oomana ilaahay inuu ilaahay ku qaado yaa ilaahay ku rajeeya eedeeda amaasayin dhammaan ergadii reer jilible gaar ahaan afargamaas dhammaantiyo waan mahadnaqay mahad eedii eedoo kale in laab ha ku gati yaa yaa hadnaqe intii doorta intiin dooran mahadsiin assalaamu calaykum waraxmatullah
kursiga beelaji dawey baa ka guulaysaday saalim caliyow ibrow oo usuuna ka guulaysaday dhammaan codadkii ergada oo haayeen qonto iyo kow oda kursiga beelo wacdaan oo waybaa ka guulaysaday xildhibaankii hore axmed cumar islow oo usuuna heli afartan coda kursiga beelle erdho ayayna ku mid haytii beelooyigeeka magaalada baydhabo laka dooradi waybaa hakabada hakabahay cali sheekh maxamed aadan oo usuuna heli afartii sagaal coda dhinaga kalena guddiga doorashooyinka dadban ee dalka ayaa weybaaye iyo amaanena qaabka doorashada koonfur galbeed soomaaliyan ku dareerta faysal dhaay xuseen yeninghay faahfaahinta warkaasa
cabdinaasir maxamed weliba uusu ku mid ee guddiga doorashooyinka federaalka soomaaliya weliba uusu ku hadlay sida doorashada xildhibaanada minkoos ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dareerta magaalada baydhabo waa inuu saamaanhanjeeday guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed odayaalka dhaganka iyo laamo ammaanka waa inuusan kama hadlay sida faylyan u ibgaadeen doorashada waxaan rajaynaynaa insha allah si fiican inay hoosh usii socoto oo wakhti badanna ma haysano ku dhowaad sideed maalmood ama toddoba maalmood insha allah rajaynaynaa inaan kusoo gebagabayno doorashada waana waana aada ugu mahad celinayaa guddiga doorashooyinka heer gobol ee koonfur galbeed sida wanaagsan ee u shaqaynayaan ee iskula shaqaynayaan ergooyinka doorashada iyo hay-adaha amniga iyo dhammaan korjoogtada sidaa la socotaan doorashada soomaaliya waa mid ku cusub afartan iyo sideed sano kadib waxaa la dooranayaa xubno ergooyin ee lasoo aruuriyey kow iyo konton gaaraya waxay dooranayaan xildhibaan sannadihii horeeto waxaa ogtihiin in oday dhaqameedka uu soo xuli jiray xildhibaanada uu keeni jiray maanta laakiin taas ay ka duwan tahay iska qabsiga beelaha dhexdoodu aad u badanaya laakiin ujeeddada ugu weyn oo doorashadan waxay tahay in dad waddanka la gaarsiiyo ga qof iyo codkiisa waa jiri kartaa dad qaarkood doodo qabaan laakiinse ma aha in waxaa anaga inoogu muhiimsan waxaasoo dhan doorashada siday ku socoto iyo wanaageeda iyo doorashada minkoos ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ka socota magaalada baydhabo iyo weliba lifilaa antila ka gabagabay limaaran oo keliya antonin kubana wararka laxa wararka magaalada baydhabo ergadii gobolka shabeellada hoose iyo weybaayo geega derena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa kuw markaleed faysal dhaay xuseen oo ninhay faahfaahinta warkaas dhamaystirma ergadii la sugaayee gobolka shabeellaha hoose yoona ha dhowaayeen odayaalka dhaqankiyo guddiga doorashooyinka dadba-ooniska jara heer federaal iyo heer dowlad goboleeda suldaan warsame ali ibra oo ku mid odayaalka dhaqanka ku jeeda gobolka shabeellaha hoose iyo ergada kukoyti gobolka shabeellaha hoose suka la hadlay madaxtooyada maanta waxaa imaatay ergadii ugu horeysay oo nambar badan ahayd way jirtay ergooyin yimid oo shabeellaha hoose ahaa laakiinse maanta waxaa bilowday ergadii ugu badnayd ee shabeellaha hoose ahayd waxaana loogu talagalay inay maalintii timaado shan flight oo shan diyuuruud ah ay ka kooban flightkiiba diyuurudiiba konton oo laba boqol iyo konton ah hadduu ilaa ihahdo waxaa la rabaa ergadii shabeellaha hoose waxay ka kooban tahay kun afar boqol iyo labaatan iyo sagaal ergo ayay ka kooban tahay waxaan la rajaynayaa insha allah in lagu soo koobo muddo lix casho gudaheed ah kuraas shabeellaha hoosena waa toddoba iyo labaatan kursi qorshe hadda socdo oo la wada ayaa wuxuu yahay maadaama oo ay ilaa hadda soddon ergo la sameeyey soddon kursi la sameeyey waxaa maanta yimid ilaa hadda waxaa yimid ilaa saddex kursi oo ah boqol iyo konton ergo ah waxaana rajaynaynaa qorshaha oo yahay sida maalmaha soo socdaba in lagu soo dhammeeyey toddoba iyo labaatan kursi shabeellaha hoose ah koonfur galbeed waxay lahayd lixdan iyo sagaal kursi ilaa hadda waxaa la dhammeeyey soddon waxaan rajaynaynaa soddon iyo sagaalka kursi soddon iyo sagaalka kursi oo dhiman in lagu soo dhammeeyo muddo kooban oo ka yar toban casho hadduu alla idmo sida qorshe hadda uu yahay ergudiya koyti hilo soddon kursi ku tirsan minkahoosa laka doorada magaalada baydhabo islamarkaasina dhamanta soddon iyo sagaal kursi ahna soo labaatan toddobiyo ku midana iyo leyn erguda kukoyti gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo sheegintay dowladda soomaaliya biyahayta deemogii lakalahay dalka xasan sheekh maxmuud madaxweynaha soomaaliya sheegintay dowladda iyo kadada waa dadaal dheeri enkajarta sidii m b lahaytay deemo la kaleeyay dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya saas oo kale sheegay intii dowladda soomaaliya dayacad kartay safaarago iyo kala haytay dalalka caalamka qaarsho anka dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheegay intii dowladda soomaaliya saas oo kale iyo ka rajiwintantiiyo dhista safaaradaha iyo kala hadasa caalamka shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynagan ka baaqiyay intayo taageeraan dowladda soomaaliya islamarkaasna iyo la shaqeeyana
dadka soomaaliyeed in ogaadaan rabaa dowladda federaalka waxay bixisay qaraamaadkii iyo muxua qaaraamadii lagu ururay labaatan iyo dhowrkii sano oo aan ka maqnayn hay-adaha caalamiga ah ee nalagu lahay ayaan dib u bixinay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay dib ciso hadday tahay igaad hadday tahay ururka midooda africa hadday tahay hay-ado kaloo badan oo maxaan ku dhahdaa caalami ah oon mid ka ahayn wixii nalagu lahaayaan intaan ka macaamilnay oon dabagalnay ayaa muxuu ahaay waxna bixinay waxna dabcan nalaga cafiyey waxna wakti aan ku bixina aan jadwal aan u samaysanay aan bixinay markaasaa maanta meel kasto oo codkeennii dib ugu noqday oo aan ka codayn karnaa oo aan muxuu ahay taladeedu ku leenahay waxaan dib u dhisnay safaaradihii dowladdii hore ee soomaaliya dhulkii ay safaaradaha u ahaayeen iibisay guryihii ku yiilay ayaa dib loo dayac tiray oo maanta ayagoo qurxoon ay u taagan yihiin kuwii la dhacay oo la iibsaday ayaa dowladdu inta u dacwootay ee dadka soomaaliyeed iyo qurba joogta ana kaashatay ayaa dib loo soo celiyey safaaraddeena nairobi taariikhdeedu waa ogtihi safaaraddeena brussels taariikhdeedu waa ogtihi maanta ayagoo qurux badan oo dayac tiran oo calankii soomaaliya uu ka taagan yahay ayaa safiir soomaaliyeed uu dhex fadhiyaa oo muxuu ahay uu joogaa waxaa dhowaan la soo qiimeeyey oo maxaan ku rahdaayey daraasadeedii iyo dibuskeedii la soo sameeyey muxuu ahay safaaraddii ama dhismihii safaaraddii ee aan ku lahayn magaalada new york ee muxuu ahay xarunta jimciyadda qurumaha ka dhacaysa inaan maxaan ku ihahdaa dib u dhisno oo dowladdu ay dhisato gurigii wuu baaba'ay wuu dumay labaatan sano ka bacdi dhulkii oo bannaanaan laakiin annagu leenahay ayaa meeshii loogu yaallo oo aan rabnay inaan dib u dhisno dhinaga kalena ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo markiin ka horeyti ku hadalay musuq maasuqada la sheegahay intiyo harayti doorashada soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa sheegay intiyeeta waa la ku xumaada intii musuq maasuq laku sheega doorashada soomaaliya wayba uusa sheegay intii madaxda dowladda soomaaliya iyo uun ka lug lahayna shaqada musuq maasuqada ee ku dareeran doorashada manka hoose cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarada dowladda iyo saas oo kale sheegay intii dowladda soomaaliya qaadahayta tallaabooyinkii eedan sidii lanku horseeda lahay musuq maasuqada la sheegay intiyo kudhaha jiraan doorashada ku dareerta caasimada maamul goboleedyada
runtii waxaa wax dooranaa qabaa'il qabaa'ilka ismay leeyihiin ismadaasa waxay soo xuleen kuwii kontonka annaga gacan kuma inaan la helin ee soo xulideeda iyagaa soo xulay iyagaa u kala qaybsada jufooyin sida ogsoon tahayba nabadoonnada hoose ayaa soo qoray isimku qorayna waa saxiixay dad saas ah oo saas lagu soo xulay oo xamar annaga xamar baan joognaaye aana lagu xilino goboladii lagu xilin saamaynta weyn annaga aan kusii yeelan karna anaa waxay la tahay xoogaa arrintaas ka wadbadis inay tahay cabdulaahi colaad rooble oo ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ka guulaysaday kursiga baarlamaanka kuuriyeed markii uusa ka guulaysaday doorashada ee ku dhiiday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdulaahi colaad rooble iyo ka guulaysaday xubnoogii kale ee uusa la tarta waa ku guulaysaday xubnoogii kale ee uusa la tartamayo waybanuusa ku mid nagday xubno baarlamaanka cusub ee dowladda soomaaliya saas oo kale doorashada ku dareerta magaalada jowar wibaa ka bahay samiiro xasan cabdulle iyo xildhibaan yuusuf xuseen axmed oo labaati sagaal cod ku guulaysatay musharaxiinta la tartamaasi hoshal hayen bashiir macalin aadan iyo cabdulaahi aadan muuse inaga puntland haddiiuna fiirinona guddoomiga guddiga doorashooyinka puntland khaliif oo cali oo warbaahinta kala hadlay magaalada garowe ayay sheegay inti guddiisho iyo hawajaadi dhaqaale dara wayba uu sheegay intiyan jarnawal dhaqaale ooyo hadda gacanta ka hayaan islamarkaadna shaqada laka qobada qora guddoomiyigiisaas oo kale tilmaamay intiya suurtagaliya tanti dhaqaale dara dartiya iyo hakad angala shaqada guddiga doorashooyinka puntland wayba uu sheegay intiya muhiim ee tantiyo helaan dhaqaale ka filan si lan ku- lan dardargeli shaqada doorashada xildhibaano manka hoose ee laaqudooradaha ay deegaanada maamul goboleedka puntland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland khaliif oo cali yeesas oo kale wayba uu sheegay hanti ee muhiim ee tanti la dhaqangeliyay qorshagii la kadejiyo waa hanti la ka dareersiiyey shaqada guddiga doorashooyinka puntland
runtii wax la xaliyey hadda ma jiraan oo arrintaa ku saabsan laakiin waxaan keliya kuu sheegi karaa in hadda un wada hadal socdo qaabkii loo xallin lahaa haddii la xalliyana haddee labadaa beriyo doorashadu socoto khayr haddii kalena waxaa noo qorshaysan haddii alla idmo dee doorashaduba dee danteeda annagoo aanba ku dhawaaqin inaan joojinno bay istaagaysaa maxaa yeelay ee, nidaam baa jiray ee, loogu talagalay in wax lagu socodsiiyo nidaamkaasi haddii uu shaqayn waayo dee shaqaduna socon mayso haddii ilaahga idmo wax kaloo brobleemi ma jiraan arrintaasna hadda wadahadal baa lagaga jiraa runtii waxa weeye arrintaas waxaanu la xirxiriiray saaxiibadayadii kale waxaanu ka warqabnaa kolba ee, boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaanu isku mid ka nahay duruuftaas duruuf annaga hadda gaar noo ah ma ah laakiin een, haddee cid kastoo ay haysato in loo qareemay u baahan tahay annaga iyo staydyada kale isku mid baanna Ah, waxaanu u sheegaynaa dadka arrintaas ay khusaysaa inay isha ku hayaan waxa kanina jadwal iyo wakhti inay lahayd in badanna inay soo jiitantay haddii ay arrintaas u dibdhacdo doorashaduna mas-uuliyaddeeda waxa qaadi doona ciddii laga rabay inay hawshaa daboosho
dowladda maraykanka iyo waybaye sheegtay intii ay ku welwelsanta khasaaro ciidan sheeg uu ku diirahaya howlgalladii uu ku fuliyayeen gudo dalka soomaaliya dowladda maraykanka waybaye sheegtay intii ay koran ka tahay khasaaraha ku dirow ciidanka waa ciidan sharooga soomaaliya ciidanka dowladda maraykanka ee howlgalka dhinaga irka ay ku fuliyayeen soomaaliya ayaa la sheegaa intii ay hadiira ay tahay khasaaraha waana iyo dowladda maraykanka iyo sheegdintii enfiladana waybanaa saraa sarkaal usankasaray ciidanka dowladda maraykanka ee afrika uuse sheegay antiyu reed anfiili doonaan shaqadiyo taliga militariga maraykanka ee qaaradda afrika iyo sheegay intii ciidanka dowladda maraykanka iyo nagdanhano iyo hadirasa walyaabo oo roogta wayba uuse sheegay intii si kumeelgaare iyo angrojiyayaan howlgallada iyo ku wadan soomaali islamarkaana iyo ka bedelayaan tababarada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wayba kale oo uuse sheegay intii sababta lan tababaro ciidanka xooga dalka soomaaliyeed yeeto antiyo awoodyin aan weeldhadaan sida iyo in lagu wareegi lahaayeen guud ahaan ammaanka dalka soomaaliya mili warkaasi inku qoyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda turkiga shaqada ku dugatay tum ishan kun oo qof oo aan iska jaran booliis iyo shaqaale dowladeed arrintaasna wayba la xiriirtee afgembigii dhesobi ee bilijuun ee kudhiidii dalka turkiga dowladda wayba kalooyo albaabadan iska dhowtay sagaal warbaahin oo horle siye tumisiyeed hay-adood oo gargaare iyo inku badan shan boqol oo urure oo meelaysku dhisan sideedii bilood ee inta dambeyn wayba saasoo kale meelo lagu saaray tumanaan kun oo qof oo taageerayaan faytullah guuleed haanaso madaxweyne rajab tayyib erdogan uuse ka eedaye intayoo ku dambeeyeen afgembigii dalkaad lala damacsanaaye anka dambeyntiina maxkamadda sare ee racfaanka dalka masar iyo roojiday xukun xabsi daaye oo lagu xukumay madaxweynadii hore ee masar moxamedul mursi maxkamadda iyo amartay inti dacwadda mursi ee la xiriirta intii uuse la sheeqayay iyo ururo argagixise oo shisheeye sillansamay weeraro meelaslaku fuliyawa toddobaadkii hore maxkamadda iyo roojida xukun dil e oo laga xukumay moxamedul mursi dacwad kale oo la xiriirta xabsiga xabse lakulabasadii waqtigii kacdoonkii tum-i waa lamada kun tum-iyo kowdii wayba wel usihirina xukuno waqti dheer oo la xiriirta lama dacwadood oo kale mursiya nagada madaxweynagii ka horeeya oo sii dimuquraadi ee landoorada lamada kun tumi iyo lamadii laakiin wayba xukunkan ku qaaday militariga sanad kureed markiyo dhiiday mudaharaadi laanku ka horjeeda xukun shay tan i markaas mas-uuliyiinta iyo bilaabeen antiyo ku horseedaan xabsiga mursi ee ikhwaanulmuslimiinta oo la mamnuucay way banaa ka dhamaday boqolaal qof isku hor imaadkaas ciidamada ammaanka iyo dadweynaga way bana lihiray kumanaan qofa warkii isinkula dareertandugunsidiyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kanigeege nagalanananka warkan dhaafan warsan radio com warbaahinta koonfur galbeed iyo reer ku faraqantay warkanka laga wareedinku kulmaana dilaa wiraallo kunagada way baaseen ku tabaanaystaas walaga keliya